dhowr iyo toban sano ayuu halkan ka shaqaynayaa sayid cali mawliid oo ah farsamayaqaan tuma birta kana soo saara alaabta ay reeruhu ku dhaqmaan waxa uu ka shaqeeyaa suuqa manapoliya oo ku yaala degmada shibis ee gobolka banaadir shaqadan oo ah mid u baahan xoog iyo farsamo waxay udubdhaxaad u tahay nolosha qoysas badan oo soomaaliyeed oo ku nool caasimadda soomaaliya birta maanta waa soo gadnaa dharaxaana aan soo kiilaynaa markaa soo kiilayna kabacdi sidaanaan ka dhignaa kabacdina suuqaa geynaa markaas waxaa weeye farsamo oo gacanta u ah marka birtaa soo gadnana waa lasoo miisaamaa markaa lasoo miisaama saanan ka dhigaynaa qalabkan kabacdi suuqaa geynayna markaas marka waxaa weeye calyoonkeedaan ka dhacsanaa oo wax kale ku mahay marka waxaa weeye farsamadan waa farsamo oo dadka dhama aan u wadno waa shacabka soomaaliya u qabano wax kale waa badan yihiin digsiyaala la sameeyaa midiyaalaa jiro taaboodhinaa jiro waxaa sameynaa dhariyo waxaa sameynaa haaman wax ayuu nooca masaar wax walba aan sameeyaa anigu oo soomaalida ay ku dhaqanto
alaabtan oo xilli hore lahayd macaamiil xoogan hadda waxaa gata dad yar oo aada u kooban maadaama suuqyada caasimaddu ay soo galeen alaab badan oo dibadda laga keeno hase ahaatee waxaa weli iibsada macaamiil danaynaya agabkan lagu sameeyo suuqa monopoliyo sida v o eda ay u sheegtay saare suufi cali oo ka mid a dadka alaabtan iibsada
waxaan usoo baxa suuqa inaan ka soo adeegto waxaana soo raadiyey mindida iyo geedaha buskudka lagu sameeyo waxay kala duwan yihiin geedaha buskudka lagu sameeya kuwan waa fiican yihiin kuwa dibaddana ma fiicno laba barkada way kala jawaayaan mindidan way afbeele laakiin tan wax hadday afbeesho waa la keenaa waa la afbe macnaha waa la soofaa waa la seefaa kan wax waaye waa la sameynaa saasaan u soo baxa waxaa farq u dhexeeya mindidan wax waaye af bay leedahay kuwa kale af ma leh intaasaa farq u dhexeeyaan hadday afbeeshane hadday afbeeshsane laba sano kadib wax waa la afeenaa sideeday kusoo noqon laakiin midda kale wax waaye samaysmayso laba bar kadib way jabay
marka laga yimaado macaamiisha la dhacsan agabkan lagu farsameeyo gudaha dalka soomaaliya haddana xasan maxamuud oo ka mid ah farsamayaqaanada suuqan ku yaala monopoliya waxa uu aaminsan yahay in shaqada ay bulshada u hayaan ay tahay mid wanaagsan maadaama alaabta ay farsameeyaan wuu aaminsan yahay inay ka taya wacan tahay tan dibadda dalka laga soo waarido
meel isla maraan oo kuwaana khamade kuwaana khamade kuwa dibadda ka yimaado iyo kuwayna meel isla maraan kule macnaha way ku leeyihiin macnaha ayaga shaqada anaga soo saarno iyo shaqadii dibadda isku tayo ma ah shaqadaana tayo fiican soo saarayno maadaama ay dadka laag hadda u bateen alaabta iyo dibadda macnaha inay ayaga isticmaalaan laba beri kabacdi madajabanay noo keenaan nosuubana leeyihin isku soo saar madahibo
hadda badi hablaha ku nool magaalada muqdisho waxay badi u arkaan in hadda agabkan uu yahay mid aan dhammaystirnayn taasi beddelkeedana ay door bidayaan dandibadda laga keeno
doonte maanta alaabahan amuuraa qabaa saxamankan oo kaleeto tiro waxaa ka rabaa soddon xabo qaandooyinkan oo kaleeto labaatan xabaa ka rabaa waa qolyaashan oo kaleeto salaatada lagu shubto waa qolyaashan farxalayaasha alaabtan kolba alaabta dalka ma dhammaystirno waxyaalo badanaa ka maqan alaabtan dibadda wax alaalo xaartaa ka heli kartaa garaafooyinka saxamanka qaandooyinka weelasha faraxalka weelasha babaayaga oo kaleeto bakeeriyaasha galaasimka cabitaanka oo kaleeto alaabteena ma dhammaystirno alaabtan marka oo dibadda dhammaystir waa ka helaya adoo qanacsan oo qaadane soomaaliya oo ah dal soo koraya oo ku yaala geeska afrika badi waxyaabaha nolosha la xidhiidha waxaa laga soo dhoofiyaa dibadda waxaana waddankan ka jirin warshado waaweyn oo si gaara u soo saara maacuunta laakiin ganacsatada birta tumo waxay u baahan yihiin diirigelin ballaaran si xirfadooda ay u noqoto mid waxtar badan uu ka yimaado cabdicasiis barrow v o a muqdisho